yeremiya cutubka shan iyo tobnaad markaasaa rabbigii igu yidhi hataa haddii muuse iyo samu'eel ay hortayda soo istaagaan qalbigaygu innabu dadkan uma soo noqon kareen hortayda ka fogee iyaga oo iska daa ha tageene oo markay kugu yidhaahdaan xaggee baannu tegaynaa waxaad ku tidhaahdaa rabbigu wuxuu idinku leeyahay kuwii dhimashadu waajib ku tahay xagga dhimashada ha tageen kuwii seeftu xagga seefta kuwii abaartu xagga abaarta oo kuwii maxaabiisnimadu xagga maxaabiisnimada rabbigu wuxuu leeyahay waxaan korkooda ku soo dayn doonaa belaayo afar cayn ah waana in seeftu disho oo eydu kala dildilacsadaan oo haadka samada iyo dugaagga dhulku ay wada laastaan oo ay baabbi'iyaan manaasex ina xisqiya oo ahaa boqorkii dalka yahuudda ah wixii uu yeruusalaam ku dhex sameeyey daraaddood ayaan ka dhigi doonaa inay iyagu boqortooyooyinka dunida oo dhan ku dhex rogrogmadaan hore iyo dib waayo yeruusalaamey bal yaa kuu turi doono yaase kuu barooran doona yaase u soo leexan doona inuu sidaad tahay weyddiiyo rabbigu wuxuu leeyahay waad iga tagtay oo dib baad u noqotay sidaas daraaddeed gacantaydan kugu soo fidiyey waanan ku baabbi'iyey waayo inaan ciqaabiddaada ka noqdo waan ka daalay dalka irdihiisa ayaan iyaga masaf kaga haadiyey waanan gablamiyey dadkaygana waan baabbi'iyey waayo jidadkoodii kama ay soo noqon tiradii carmaladooda waan ka sii badiyey camuudda baddaha oo barbaarada hooyooyinkood waxaan harkii ku soo daayey baabbi'iye waxaan si kedis ah ugu dejiyey cidhiri iyo cabsi rabbigu wuxuu leeyahay tii toddoba wiil dhashay way catowday oo naftiina way ka baxday gabalkeediina waa dhacay iyadoo ay weli maalin tahay way ceebowday wayna wareertay oo kuwooda harayna waxaan u gacangelin doonaa seefta cadowayaashooda anigaa iska hoogay hooyooy waxaad ii dhashay inaan dunida oo dhan u ahaado nin rabshad iyo dirir miiran weligay ninna korsocod wax uma daymin oo ninna korsocod wax kama dayman laakiinse mid kastaba waa i habaaraa rabbigu wuxuu yidhi sida runta ah waad nabdoonaan doontaa sida runta ah waxaan kaa dhigi doonaa in cadowgu ku baryo wakhtigii masiibo jirto iyo wakhtigii dhib jiro miya bir la jebin karaa xataa birta waqooyi iyo naxaasta maalkaaga iyo qasnadahaaga waxaan u wada bixin doonaa sidii boolida aan loo iibsan waana dembigaagii aad waddankaaga oo dhan ku dhex samaysay daraaddiis oo waxaan kaa dhigi doonaa inaad cadawayaashaada ula gudubtid dal aadan innaba aqoonin waayo waxaa xanaaqaygii ka ololay dab idin gubi doona rabbiyow wax kastaaba waad og tahay haddaba bal isoo xasuuso oo isoo booqo oo iga aargud kuwa isilcinaya ii dulqaado oo ha ii fogayn ogow inaan aawada cay ugu adkaystay rabbiyow ilaha ciidamadow ereyadaadii waa la helay oo waan cunay oo ereyadaadu waxay ii ahaayeen farxaddii iyo renrentii qalbigayga waayo magacaaga la iigu yeeraa ma aanan dhex fadhiisan shirka kuwa wax ku qoslo oo ma aanan rayrayn innaba laakiinse keligay baan gooni u fadhiistay gacantaada ii dul saaran aawadeed waayo waxaad iga buuxisay dhirif bal maxaa xanuunkaygu had iyo goor u sii jira nabarkayguse bal muxuu la raysan waayaa oo inuu bagsoodo u diidaa sida xaqiiqada ah ma waxaad ii noqonaysaa sidii durdur been ah iyo sidii biyo sii gudhaya oo kale sidaas daraaddeed rabbiga wuxuu leeyahay haddaad soo noqotid waan ku soo celin doonaa oo hortaydaad istaagi doontaa oo haddaad waxyaalaha qaaliga ah nijaasta ka socdidna waxaad noqon doontaa sida afkayga oo kale iyagu waa inay kuu soo noqdaan laakiinse adigu waa inaadan xaggooda u noqon rabbigu wuxuu leeyahay waxaan dadkan kaaga dhigi doonaa derbi adag oo naxaas ah way kula diridhi doonaan laakiinse kama ay adkaan doonaan innaba waayo waan kula jiraa inaan ku badbaadsho oo aan ku samata bixiyo oo waxaan ka samata bixin doonaa gacanta sharowyada waanan kaa badbaadin doonaa gacanta kuwa laga cabsado